بsم الlh الرحmn الرحيم الحamdu لlh رb العاalمين وصلى الله وsلم وbارك عlى نبيinا mحمد وعlى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله bab الcطف qال والcطف نوعان cطف بيان وcطف نسq فcطف البيان هو التاaبع المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن kان معرفة نحو أqسم بالله أbو xفs عمر وتخصيصه إن kاna نkرة نحو hذا khاtم xdيد بالرفع qaala raximah ullah baabu alcadfi wuxuu baabu yahay alcadf alcadfu luqatan waa alrujuucu ila shayi bacda alinsiraafi canhu alcadfu luqatan alrujuucu ila shayi bacda alinsiraafi canhu cadfiga xagga luqada waxaa la yidhaahdaa alrujuucu ila shayi shaygii oo loo noqdo bacda alinsiraafi canhu markii laga gadoomo kadib sheegii markii laga tagoo laga gadoomo in loo noqdo ayaa waxaa la yidhahdaa cadfi oo waxaa la leeyahay catafa calayhi bimacnaa waa u noqday wa dibu ugu laabtay wa xagga istilaaxana waa laba nooc cadfu bayaan iyo cadfu nasaq waa sida sheikhu noogu qeybiye raximahullah wuxuu yidhi walcadfu cadfigu nowcaani waa laba nooc cadfu bayaanin wa cadfu nasaq fa cadfulbayaan wuxuu tacriifinayaa marka cadfulbayaan huwa taabicu waa midka taabica almushbihu ee shabaha linacti nactiga shabaha oo nactiga ku shabaha fii towdiixi matbuucih midka uu raacaya caddayntiisa in kaana macrifatan hadduu macrifo yahay naxwu aqsama billaahi alla ayuu ku dhaartay abuu xafsin abuu xafsa alla ayuu ku dhaartay cumaru cumar ilaahay buu ku dhaartay wa takhsiisihi wuxuu kaluu nactiga ku shabahaa wa takhsiisihi ay wa takhsiisi matbuucih midkuu raacayo khasisidiisa ayuu ku shabahayaa in kaana haddii uu yahay midka uu raacayo nakiratan hadduu nakiro yahay naxwu haadaa kani khaatamun waa faraanti xadiidun waa bir birafci markii yacni rafco la akhriyo oo la yidhaahdo xadiidun ilaan waa ogtihiinoo tusaalahan wejiyo kalaa ku bannaan haadaa khaatamu xadiidin in la yidhaahdo idaafo laga dhigo waxyaabahaasaa ku bannaan marka birafci ayaa halkan shaahidka ama tusaale u noqon karta haadaa khaatamun xadiidun in la yidhaahdo oo birafci la akhriyo wuxuu yidhi sheikhu raximahullah cadfulbayaanka cadfu nasaqa waa midka ajruumiga aan ku soo aragnay oo xuruuful cadfiga ay u dhexaynayeen mactuufka iyo mactuufa calayhi kaa waa la yaqaanaa u malayna horaa wax badan loo soo maray midkan marka cadfulbayaan baa la yidhaha cadfulbayaan maadaama aan horay loo soo arag shiiqu waa tacriifiye wuxuu yidhi waa taabic taabic kelimadda attaabic waxay wada ka wada siman yihiin tawaabicda dhanay ka siman yihiin oo nactigu waa taabic tawkiidku waa taabic kulli tawaabic waayo taabicaasoo almushbihu shabahaya buu yidhi linacti nacti uu shabahayaa nacti uu shabahayaa waxay daliil u tahay tusinaysaa inuusan nacti ahayn oo nactiga ka duwan yahay maxaa yeelay shayga markii shay lagu shabahayo waxay tusinaysaa kan la shabahayo iyo midkii lagu shabahayo inay laba shay kale yihiin oo aysan shaqo isku lahayn hadda waxaa la yidhi nacti ma ahe nacti uu shabahaya waa u egyaha wuxuu uga eg yahay wejiyo gaar ah oo khaasa meel walba ma aha meelu uga duwan yahan shiiqa keeni doona nactiga ayuu wuxuu ku shabahayaa fii tawdiixi matbuucihi wa takhsiisihi labadaasuu ku shabahayaa matbuuciisa inuu caddeeyo hadduu matbuucu macrifaya fawaa'idda nactigaan kusoo marna soomaa inuu sidaa ahaa wa takhsiisihi matbuuci inuu khasiso ou gaar yeelo in kaana nakiratan hadduu matbuuci nakiraya tusaalooyinkoodana waa kuu keena aqsama billaahi abuu cumar aqsama billaahi abuu xafsin cumar abuu xafsin waa faacilkii aqsama abuu waa mudaaf xafsinna waa mudaaf ilayhi cumaru waxaa leedaha waa cadfu bayaan oo maxaa cumar meeshaan loo keenay waxaa loo keenay waa litowdiix abuu xabsin waa kunyadiisa laakiin magaciisa hadda waxaa loo sheegay waa litowdiix oo waxaa la rabaa in la sii caddeeyo abuu xabsigan inuu cumar yahay haddii lagu gaabsado aqsama billaahi abuu xafsin soo la garan maayo inuu asiga yahay waa lagu yaqaanaa kunyada macruufo ku ahaa cumar radi allahu canhu abuu xafs kunyadiisa macruufo ku ahaa laakiin min baabi tawdiix iyo caddayn dheeriya darteed ayaa waxaa loo daba dhigay magaciisa oo cadfo bayaan noqonayo weji kalena waa noqon karaaho bedelna waa noqdaa shiiqaana noo keeni doona bedel iyo cadfo bayaan inta badan waa isleeyihiin inta badan waa isleeyihiinoo waa isku mid marka tusaalahan oo kale waxaad dhihi kartaa cadfo bayaan waxaa kaloo dhihi kartaa bedel labada waa dhihi kartaa takhsiiskan wuxuu ku tusaaleeyay haadaa khaatamun xadiidun haadaa kani khaatamun waa faraanti xadiidun waa bir waa cadfo bayaan haadaa khaatamun waa faraanti xadiidun waa bir waa faraanti bira macnaa markaad tidhahdee haadaa khaatamun khaatam waa nakira oo waxay ku dhowoobaysaa faraanti walba ile faraantiyadu waa noocyo badan yihiin qaaraa bir ah kuwa waa qalin kuwa waxaa waaye waa fida yacni waa qaar waa dahab noocyo kala duwanay u qaybsamaan markaa xadiidun tidhahdo waa khasistay sooma waa takhsiis oo waxaad ka saartay faraantiyadii aan birta ahayn ayaa meesha ka saartay marka hadduu nakiro yahay matbuuca cadfulbayaanka wuxuu u faa-iideynayaa takhsiis haddii matbuuca uu macrifo yahay cadfulbayaanka wuxuu u faa-iideynayaa towdiix waa sidii nactiga aan ku soo marnay qaala wayufaariqu nnacta fii kownihi jaamidan hayra mu'awalin bimushtaqin wayufaariqu ay wayufaariqu cadfulbayaan cadfulbayaankii wuxuu faaruqayaa annacta nactiga ayuu faaruqayaa wuxuu ku faaruqayaa fii kownihi ay fii kowni cadfi lbayaan cadfulbayaanka ahaanshihiisa uu yahay jaamidan mid jaamid ah hayra mu'awalin oo aan lagu awilaynin bimushtaqin mushtaq aan lagu awilayn taasuu ku faaruqayaa wannactu nactiguna mushtaqun waa mushtaq ow mu'awalun ama waa mid lagu awilayo bimushtaqin mushtaq horaan usoo marnay inuu mushtaq yahay ama mu'awal bilmushtaq nactigu marka waa mushtaq ama waa mu'awal bilmushtaq cadfulbayaanna waa jaamid mana noqdo mu'awal bilmushtaq ila waxaa jira jaamid mushtaq lagu awilo soo maaha jaamid waxa waaye aan mushtaq marna lagu awileynin cadfulbayaanka meeshaasna waxaa ku kala tegay cadfulbayaan iyo nacti meeshaas waa ku kala tageen wayufaariqu wuxuu faaruqayaa cadfulbayaanka annacta fii kownihi ay fii kowni cadfilbayaan cadfulbayaanka ahaanshihiisa jaamidan uu yahay mid jaamida hayra mu'awalin oo aan lagu awileynin bimushtaqin mushtaq aan lagu awilayn wanactu nactiguna mushtaqun mushtaq weeye oo mu'awalun bimushtaqin ama waa mid mushtaq lagu awilay wayuwaafiqu ay wayuwaafiqu cadfulbayaan cadfulbayaanka wuxuu waafaqayaa matbuucahu midka uu raacayo wuxuu ku waafaqayaa fii arbacatin afar ayuu ku waafaqayaa min casharatin toban ka mid ah afar toban ka mid ah ayuu ku waafaqayaa fii waaxidin min awjuhi licraabi halaathati weji ka mid ah hal weji oo ka mida wejiyadii icraabta waa ku waafaqaya hal weji oo ka mida wejiyadii icraabta ee saddexda ahaa wuu ku waafaqayaa wa fii waaxidin waaxid ayuu ku waafaqayaa min altadkiiri wata'niisi oo ah tadkiirka iyo ta'niiska labada mid ka mid ah ayuu ku waafaqayaa wa fii waaxidin waaxidna waa ku waafaqaya oo min atacriifi watankiiri tacriifka iyo tankiirka ka mid ah wa fii waaxidin mid ayuu ku waafaqayaa min alifraadi waltahniyati waaljamci idan afar waayo soo maaha afar min cashara ayuu ku waafaqayaa taana nactigan kusoo marnay asigana yacnii afar ka mida toban ayuu cadfulbayaanku wuxuu ku waafaqayaa matbuuciisa matbuuc waaye mancuut ma ahan halkan mancuutku nactiga ahayd soo maaha halkan matbuuca la leeyahay macnaha waa midkuu raacayo midka uu raacayo oo cadfulbayaanka u yahay ayuu wuxuu ku raacayaa afar toban ka mid ah wejiyadii icraabta ee saddexda ahaa miday iskaga raacayaan tadkiir iyo ta'niis labadana miday iskaga raacayaan midkuu matbuuca yahay ayuu asna ku raacaya cadfulbayaanka tacriif iyo tankiir mid bay iskaga raacayaan ifraad iyo tahniye iyo jamac waa saddex soo maaha saddexdaasi mid ka midana way isku raacayaan idan waxaa waaye arbaca min cashara yacnii afar toban ka mid ah ayay isku raacayaan qaala wayasixu fii cadfi lbayaani cadfulbayaanka dhexdii waxaa ansaxaya buu yidhi an yucraba in la icraabo cadfulbayaanka badala kullin min kullin in la icraabo fi lgaalibi sida badan badalulkulli min kulli in la icraabo sida badan ayaa ansaxaysa buu wayasixu waxaa ansaxaya fii cadfi lbayaani cadfulbayaanka dhexdii waxaa ansaxaya an yucraba in la icraabo cadfulbayaanka waxaa la icraabaya waa cadfulbayaanka in la icraabo badala kullin min kullin tusaalihii cadfulbayaanka ahaa in cadfulbayaan laga daayo ee badala kullin min kullin la icraabo ayaa ansaxaysoo saxiix ah fi lhaalibi sida haalibka markuu fil haalibi ku leeyahay waa inta badan laba mas'alo keliyay soo reebaan kitaabada kalean ugu tegi doonaa laba mas'alo keliya ayaa waxaa laga yaabaa in la yidhaha waa cadfulbayaan oo bedel ma aha inta kaloo dhan waxay isku waafaqayaan yacni labadooda waa la isku bedeli karaa ama waxaa leedaha waa cadfu bayaan ama waxaa leedaha waa bedel labadooda waa jaa-is oo tusaalooyinka hadda aan soo marnay kulligood bedelaa ka dhigi karta sad labadii tusaalean soo marnay aqsama billaahi abuu xafsin cumaru cumar maxaa dhihi maxaa dhihi kartaa waxaa dhihi kartaa waa bedel waxaa kaloo dhihi kartaa waa cadfu bayaan sida sheikhu inoogu tusaaleeyay haadaa khaatamun xadiidun ayadana waa la mid xadiidun waxaad dhihi kartaa waa cadfu bayaan waxaa kaloo kuu bannaan inaad tirahdo waa bedel kaa marka waa cadfulbayaan baa loo yaqaan cadfulbayaan iyo bedelna haaliban lama kala saaro waa isku mid ama way isa shabahaan sida haalibkaana isku icraabaa la icraabaa sida haalibka ah qaala wa amaa cadfu nasaqi fa huwa ataabicu aladii yatawasatu baynahu wa bayna matbuucihi xarfun min hadihi alxuruufi alcasharati amaa cadfu nasaq fa huwa taabicu waa taabica alladii taabicaasoo yatawasatu ou dhexdhexaysanayo beynahu asiga iyo wa beyna matbuucihi midkau raacaya inta u dhexaysaahe ou dhexdhexaysanaya xarfun xaraf min hadihi alxuruufi alcasharati xuruuftan tobankan ka mid a asiga iyo kow raacayo ayaa waxaa dhex gelaya xaraf ka mida xuruuftan tobanka ah wahiya xuruufta tobanka waxa weeye alwaaw walfaa-u wahuma waxataa waam wa-o waimaa wabal walaa walaakin tobankaa xaraf mid ka mid ah ayaa wuxuu u dhexaynayaa cadfi macduufka iyo macduufa calayhiga cadfiga noocaana oo xuruufulcadfigu ay kala dhex gelayaan cadfu nasaqaa loo yaqaan cadfiga xuruufulcadfiga wata waa cadfu nasaq cadfiga xuruufulcadfi aan wadan asagana maxaa la yidhahdaa waa cadfulbayaan oo waa midkii aan hadda soo marnay w qaala fa sabcatu luwal toddobada hore fa sabcatu aluwal toddobada hore taqtadi tashriika fi licraab aluwal iyo aluulaa labadaba waxaa malaynaa dabcdahu qaarkood waa sheegayaan dabcdaha qaarna aluulaa bay sheegayaan qaarna aluwal toddobada hore taqtadii waxay keenaysaa altashriika fi lcraabi walmacnaa xuruuftan tobanka ah toddobada ugu horeysa waxay keensanayaan altashriika wadaagid fi licraabi icraabta la wadaago walmacnaa iyo macnaha labadaba la wadaagayo wahalaathatu lbaaqiyatu saddexda soo hartana taqtadii waxay keensanaysaa altashriika fi licraabi faqad icraabta keliya in la wadaago xuruufulcadfigu laba u kala qaaday qayb keenaysa in icraabiya macnaba la wadaago icraabiya macno yaa wadaagaya macduuf iyo macduufa calayhi labadaba xuruuftaani waxay keenayaan macduuf iyo macduufa calayhi labadaba inay icraabna wadaagaan macnona wadaagaan waa toddobada hore saddexda dambe macduuf iyo macduufa calayhi waxay wadaagayaan icraabta keliya laakiin xagga macnaha waa ku kala tegayaan xagga macnaha ama xukunka way ku kala tegayaan laakiin waxay wadaagayaan icraabta ayay wadaagayaan saddexda u dambaysa saddexda u dambaysa waa bal iyo laa iyo laakin fa in cadafta bihaa haddii aad ku cadafto buu yidhi calaa marfuucin mid marfuuc ah haddaad ku cadafto rafacta waad rafcinaysaa ow calaa mansuubin ama mansuub haddaad ku cadafto nasabta waad nasbinaysaa ow calaa makfuudin mid makfuudoo hoos dhigan haddaad ku cadafto khafata waad hoos dhigaysaa ow calaa majzuumin ama mid jasman haddaad ku cadafto jasamta waad jasminaysaa kaasaa ku soconaysaa macطuufku macطuufa calayhi xukunkiisa ayuu mar walba qaadanaya fi lcraab hadduu marfuuc yahay isna waa marfuuc hadduu mansuub yahay waa mansuub wahaakada naxwu wasadaqa allahu warasuuluhu waman yuطic illaha warasuulahu aaminuu biاllahi warasuulihi wasadaqa allahu warasuuluh sadaqa allahu warasuuluh lafduljalaalaha hadda waa marfuuc faacil waay warasuuluhu waawga waa xarfulcadfi rasuuluhu waa macduuf calaa lafdi اljalaala wاlmacduufu cala اlmarfuuci marfuuc sidaasaa u icraabaysaa waman yuic illaaha warasuulahu ayaad leedahay waman yuic illaaha warasuulahu rasuul waa inaa nasbiso maxaa yeeley meeshuu ka cadfan yahaa mansuuba waman yuic illaaha allah lafduljalaalaha waa mansuub cala tacdiim warasuulahu waawgu waa xarfulcadf rasuulahu waa macduuf calaa lafdi اljalaala wاlmacduufu cala lmansuubi mansuub aaminuu billaahi warasuulihi waa hoos dhigaysaa aaminuu billaahi warasuulihi maadaama lafduljalaalaha majruur yahay macuu macduufkana waa inuu asna majruur noqdo midka lagu soo cadfay waa inuu majruur noqdo wain tu'minuu watattaquu yu'tikum ujuurakum walaa yas'alkum amwaalakum wain tu'minuu haddaad rumaysaan watattaquu alla aad ka baqdaan yu'tikum alla wuxuu idin siinayaa ujuurakum ajaryadiinna ayuu idin siinayaa walaa yas'alkum mana idin weydiinayo amwaalakum hantidiinna wax dhaqaalaa idinkama rabo ilaan insaanku waa dhaqaalo jecel yahay wain tu'minuu watattaquu intaani waa xarfu shardin jaazim laba ficlee jasmisaa tu'minu waa ficlu shardigii waa majzuumun bin wa calaamatu jasmihi waa xadfu nuun wa tattaquu waawu xarfu cadfi wa tattaquu waa ficil mudaaric waa macduuf wuxuu ku cadfan yahay tu'minu buu ku cadfan yahay waalmacduufu cala almajzuumi majzuum wa calaamatu jasmihi waa xadfu nuun yu'tikum waa jawaabu shardiga jawaabu shardigaasna waa majzuum soo maha wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcila xarfulcilahaasina waa maxay waa alyaa yu'tikum alla wuxuu idin siinayaa kaafkuna mafcuul bihi waa ujuurakum waa mafcuul labaad laba mafcuulay qaadanaysaa walaa yas'alkum waawdaani xarfulcadfi waa iyadana laadaani waa naafiya laada naafiyada ah xagga icraabta saameyn miyay ku leedaha ficilka mudaaric wax saameyna male yas'al waa ficil mudaaric oo macduuf ah wuxuu ku cadfan yahay yu'tikum ayuu ku cadfan yahay jawaabta walmacduufu cala almajzuumi majzuumu calaamatu jasmihi waa assukuun kaafka iyo amwaalakumna waa laba mafcuul walaa yas'alkum amwaalakum idan hadda sheekhu tusaalahan wuxuu noogu keenay laba ficiloo mudaaric ah oo mid walbaahi uu macduuf yahay sidaa darteedna uu majzuum ku noqday inuu ku cadfan yahay ficil majzuuma ayuu asigan majzuum ku yahay ilna wuxuu ku yidhi wain cadafta calaa majzuumin jazamta haddaad majzuum ku cadafto waa jasminaysaa soo ma tiibuu tusaalahan kugu keena marka marka mactuuf iyo mactuufa calayhi fii awjuhi licraab waa isku raacaya qaala walwaawu limuطlaqi اljamci halkan wuxuu ka guda gelayaa macaanidii xuruufta xuruuftan waxay qabanaysaa waa noo soo sheegay sheikhu raximah اllah xuruuftan waxa ay qabataa waxay isku xirtaa macduuf iyo macduufa calayhi waxaana cadfigan loo yidhi cadfu nasaq nasaqa macnihiisa wuxuu yahay isku xidhid iyo isku cadfid ah kelimatu nasaq macnaheeda ayaa isku cadfid ah cadfulbayaan soo caddayn ma ahayn bayaanka kelimada bayaana waa caddayn waxbuu caddaynaya laakiin nasaqa waa isku xidhiirin iyo isku cadfid wey naqsaqtu lkalaama haddaad tiraahdo nasaqtu lkalaama nasaqtu iyo nasakhtu waa kala duwan yihin ya kha iyo qaaf markay yihiin markay kha tahay naskhigu waa wax la qoro oo la guuriyo waa laakiin markii qaaf la akhriyo oo aad tidhahdee nasaqtu lkalaama hadalkii baan isku xiray waa hadalkii baan isku xiray oon xiriiriyey waa oo qaarkii qaarka kalaan ku cadfay ay cadaftu bacdahu calaa bacdin hadalka qaarkii qaarka kalaan ku cadfay oon ku xiray sidaa darteeda cadfigan waxaa loo yidhi cadfu nasaq ilan xuruuftan maxay sameeyeen waxbay isku xireen soo ma xuruuftan tobanka waxbay isku xireen waxay isku xireen macطuuf iyo macطuufa calayhi waxay isku cadfeen macطuuf iyo macطuufa calayhi sidaa darteeda cadfu nasq sidaa loo yidhi xuruuftan marka tobanka ah macaanidooda shiikhu inuu ka hadlo u rabaa hadda ka horna waa soo marna macaanideeda halkaana shiikh waa uga hadlaya wuxuu yidhi walwaawu waawdu waxay u limuطlaq اljamci waxay u sugnaatay jamac muطlaq ah limuطlaq اljamci waxaa loola jeedaa wax kala ma tusinayso jamcin mutlaqa oo furan oo macno kaloo wehliye aan lahayn ayay waawdu faa'iideynaysa ay u sugnaatay waawdu tartiib ma faa'iideyso si loo kala soo horreeye lagama fahmo waxaa keliya laga fahmaa labadan shay inay ku kulmeen xukunkaasi waxa laga hadlayo intaas keliyay waawdu faa'iideysaa naxwu jaaءa zaydun wacamrun qablahu aw macahu aw bacdahu maxaa loogu baahday in la yidhaha qabla ama la yidhaahda maca ama la yidhaha bacda baahida keenta waa maxay baahida keenta waawda saddexda midna tusi mayso haddaad rabto marka saddexdii mid ka mid a inaad qofka fahamsiiso waa inaad la timaado kelimaadkan kale haddaan ku kaaftoomoon idhaahda jaaءa zaydun zayd baa yimid wa camrun iyo camar ee aan aamuso qofka imaqlaya i dhagaysanaya hal miduu faa'iidaysanayaa zayd iyo camar inay imaansho wadaageen ayuu faa'iidaysanayaa inay imaansho wadaageen oo mid walba labadooda ka mida uu yimid intaasuu faaidaysan wax ka dheer uu faa'iidaysanaya ma jiraan wax ka dheer uu ka faa'iidaya hadalkaa maleh haddii asiga lasii weydiiye la yidhaahdo war hadalkii laguu sheegay oo ah inuu zayd iyo camar yimid noo sii cadday yaa labada soo kala horreeyey wuxuu leeyahy ma aqaan maxaa yeele hadalkaaga kama fahmin wax soo horreeyey hadalkaagu kuma caddayn labada nin midkii soo horreeyey haddii marka aan rabo inaan kuusii bayaaniyo labadii midkii soo horreeyey inaan sheego imaa inaan waawda ka guuro oo humma iyo fa'dii halkaa aado taa waa ku caddayn karaa ama inaan waawda isticmaalo laakiin kelimaadkan aan daba dhigo midkii markaa aan ka rabo jaa'a zaydun zayd ayaa yimid wa camrun iyo camar qablahu camarna wuxuu yimid qablahu zayd hortii ama bacdahu zayd gadaashii ama macahu zayd la jirkii oo waa isla socdeen kelimaadkaas marka qablahu iyo bacdahu iyo macahu ayagaa noo kala xadaynaya oo noo sheegaya sida loo kala horreeyay laakiin waawdaani ma tusida waxaas waawdu waxay tusisaa limutlaq iljamci tusaalooyinka waxaa ka mid ah iyo saamaynta waawdaani ay leedahay wa qaaluu maa hiya ilaa xayaatuna addunyaa namuutu wa naxya waxay yidhahdeen namuutu waan dhimanaynaa wanaxyaa waana noolaanaynaa namuutu iyo wanaxyaa yaa soo horeeya geerida iyo nolosha yaa intaan la geeriyo nin nololaa horraysa soo maha maxayna soo hormariyeen ayaga hadda lafdiga aayadda geeridii bay soo hormariyeen oo waxay yidhahdeen namuutu waan dhimanaynaa wanaxyaa waana noolaanaynaa culum waxay yidhahdeen meeshaan soo kale horumar lamaba laga faa'iidayo waa uduu jamci keliya tusida ee aayadda waxaa lagu fasirayaa naxya wa namuutu wa naxya waa noolaanaynaa wa namuutu waana dhimanaynaa oo markaa kadib aan dhimanaynaa waawdaana uma deliishan kartid tartiib wax la yidhaahdo maxaa yeele tartiib maba faa'iideyso tartiib ma faa'iideyneyso marka waawdu waxay faa'iideysaa waa limuطlaqi اljamci walfaau fa'duna litartiibi bay u sugnaatay watacqiibi iyo tacqiib fa'du waxay faa'iideysaa laba shay tartiib iyo tacqiib tartiib macnaha waa shaygii inuu ku socdo tartiib sidii loo kala horreeyey ayay marka hore yani ayay u tartiibsan yihiin iyo watacqiibi tacqiib atacqiib waxaa laga keenay min alcaqib caqibku waa ciribta waxaa laga keenay min alcaqib oo ciribta ah macnaha atacqiib waa cirbin waa cirbinaya qofkan qofkan waa cirbinaya haddii la yidhaha macnaheedu waa maha maxaa loola jeedaa waa daba joogay waa haba yaraatee wax u dhexeeyana ma lahayn meeshuu cagta ka qaadaba kana cagta dhigayo waa isdaba taagnaayeen waa cirbinaya macnaheeda waa saas tacqiibkana saasaa loola jeedaa fa'du waxay faa'iideyneysaa tartiib isla markaana waxay faa'iideyneysaa tacqiib iscirbinay faa'iideyneysaa in laisdaba taagnaa oo wax waktiya aysan u dhexaynin labada shay ee la tartiibinayay atacqiib waxay culammadu ku tacriifiyeen wuquucu lmactuufi caqiba almactuufi calayhi wuquucu lmactuufi عقب المعطوف عليه بلا مهلة وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة أي بلا مهلة و- وهذا هذا مركي الله ومركي لو استاغي بلا مهلة وتعقيب كل شيء بحسبه انت أصلا راعي وتعقيب كل شيء بحسبه التعقيب waxa waye وقوع المعطوف midka la cadfayo dhicitaankiisa ou dhacayo caqiba almacطuufi calayhi midka lagu soo cadfayo gadaashiisa u dhacayo bilaa muhlatin muhla la-aan yacni firaaqo ama wakti u dhexaynaya la-aantii wakti u dhexaynaya ma jiraan sugid la-aan ayuu u daba taagan yahay laakiin waxaa leedahay wa tacqiibu kulli shay-in shay walba tacqiibkiisu waa bixasabihi asiga xasabkii iyo sida markaa u munaasaba iyo sida waaqicu yahaw tacqiibka markaas aan soo sheegnay waa shayga inuu shayga daba yaallo waqtina uusan u dhexayn laakiin mid in la fahmo waa muhiima markii sidaa la leeyahay macnaheedu ma aha wax walba oo koonkan ka jira inay iscirbinayaan ma ah oo waxba yaraatee zamana uusan u dhexaynayn laakiin mar walba siiqada hadalka iyo qaabka u dhacayo iyo waxa laga hadlayo sida ay yihiin ayay ku xihan tahay asalku inay isdaba yaallaan wey oo waxaa leedahay jaa-a zaydun zayd ayaa yimid fa camrun macnaheedu waa maxay zayd baa yimid fa camrun fa camru hadda waxaan ka faa'iidaynaa laba shay inuu zayd soo horreeyey kow oo tartiibi ay jirto waxaan kaloo ka faa'iidaynaa inaysan kala dambayn bimacnaa markuu zayd soo galay isla markiiba inuu camar yimid oo waqti u dhexaynin labadooda imaanshahooda jaa-a zaydun fa camrun taa marka tusaalahan oo kale sidaasaan ugu fahmaynaa laakiin haddaad tidhaahdo maalan tasawaja zaydun fa wulida lahu zayd waa guursaday fa wulida lahu ma waxaan ka fahmaynaa markuu hore ka guursadaba in loo dhalay oo hore iyo gabadhii ay ka dhashay taas waa qof caqlila saasuu fahmi maayo wuxuu fahmayaa qofkii markuu guursaday kadib uuray qaaday sagaal biloodaa laga yaabaa inay uurkii lahayd kadibna ay dhasho idan kul markii la leeyahay atacqiibu tacqiibu kulli shayin bixasabihi sidaasaa loola jeedaa shay walba tacqiibkiisa waa xasabkii iyo waaqica iyo wixii markaa u munaasaba iyo wixii markaa u munaasaba wa ee lagama wado wixii horey ka dhaceen ma aha waana noqotaa mararka qaarna ma noqoto siyaaqaana mar walba iyo waaqica ayaa lagu kala saaraya naxwu huma amaatahu waa dilay oo fa aqbarahu ay fa jacalahu daa qabrin mid qabri u saaxiiba ayuu ka dhigay uma markaa kadib amaatah allah subxaana wa tacaala insaankii waa dilay waa oofsaday fa aqbarahu ay fa jacalahu wuxuu ka dhigay daa qabrin mid qabri u saaxiiba ayuu allah subxaana wa tacaala ka dhigay insaankii macnaha waa qabrigii lagu aasaya w waa la aasay fa aqbarahu fa-da ku jirtaahi waa faa xarfulcadfiya w markuu insaanka dhinto horaa laga aasaa soo maa waxa keliya u dhexeeya waa intii la dhaqayo ee la kafanaynayo waana la dedejiyaa waxaa sharciya in janaasada la dedejiyo marka lama daahiyo markiiba waa la aasaa marka fa-da waxay faa'iideysaa labadaas arrin altartiibu waltacqiib meeshaad ku aragtaba labadaa ka faa'iideyso wa huma humana litartiibi ayay faa'iideysaa wataraakhi tartiib iyo taraakhi ayay faa'iideysaa huma iyo fa-da hal arrinay wadaagaan arrinta wadaagaan waa maxay waa adtartiib waxayna ku kala tageen waxaa ka dambeeya tartiibta fa-duna waa tacqiib humana waa taraakhi taraakhi waa maxay taraakhi tacriifkii aan usoo sheegnay fa-da ama tacqiibka taraakhiga tacqiibka tacriifka aan usoo sheegnay ahaa wuquucu lmacطuufi caqiba almacطuufi calayhi bilaa muhla baa la yidhi soo maahan tan bimuhlatin baa leedahay intaas keliya ku kala duwaysaa wuquucu lmacطuufi caqiba almacطuufi calayhi bimuhlatin ay bizaman muhladu waa waqti macطuufki inuu dhaco macطuufi calayhi gadaashiisa laakiin bimuhla uu ku dhaco macnaa zamana u dhexaynayo waqtigaa u dhexaynayo waqtigu ama ha dheeraado ama ha gaabnaado laakiin waqti baa u dhexaynayo taraakhigu marka waa kala dambayn labada shay inay kala dheeraato in waqti u dhexeeyo ayaa waxaa la yihahdaa taraakhi naxwu huma idaa shaaa anshara huma amaatahu fa aqbarah ثم إذا شاء أنشره الله سبحانه وتعالى geerida iyo qabriyeynta fa'buu iskula cadfay maxaa yeele way isku xigaan laakiin markii la aaso iyo markii la soo saarayo ma isku xigaan waqti baa u dhaxaynaya hadda dad badanaa dhinta soo maahan bacina ma dhicin baci wuxuu dhacayaa yowma alqiyaama uma buu isticmaala alla subxaana wa tacaala markuu baciga ay ka hadlaya maxaa yeele zamana udhexeeya aasidda iyo soo saaridda uma markaa kadib idaa shaaa allah hadduu doono ansharahu waa soo saaraya dadkii dhintay hadduu ilaahay doono waa soo saaraya subxaana wa tacaala umada marka waxay faa'iidaysay taraakhi kala dheeraansho inaysan labada shay isla xiriirin waxaa leedahay jaa-a zaydun zayd baa yimid humma camrun kadibna camara yimid jaa-a zaydun humma camrun zayd baa yimid humma camrun kadibna camara yimid hadalkaas maxaan ka faa'iidaysanaynaa markaan maqalno tartiibna waan faa'iidaysanaynaa inaan xiriir jirin oo labada shay isku xiriiraan ama isku mar isdaba joogeenna waa ka faa'iidaysanayna in waqti u dhexeeyo marka hore zaydaa yimid kadibna camaraa yimid markii markii la fasirayo xataa oo aada macnaynayso waxaa leedahay jaa-a zaydun zayd baa yimid uma markaa kadib aa leedahay umada markaa kadib waxaad macnaynaysa waa ma waad ku macnaynaysa waa macnihii uma ee taraakhiga ahaa markaa kadib ayaa waxaa yimid camar marka umadan labadaas ayay faa'iideynaysaa والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين